بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد باب من يعطي من الصدقة وحد الغني بابك صدحي اللباتن قيبت الصحيحة حديث كاس أنت بقول نقول لها كوني لح بقول سغالي اللباتن ninkaa la odhanayay cuyayna cuyaynatu bnu xis nebigu warqaddii kula soo noqday kolkaasaa wuxuu idhi ma waxaad ii malaynaysaa inaan waraaqdan qaadayo ka saxiifati almutalamis macno kaley ku macneeyeen culimmada qaarkood oo ah nin shaacirahoo u gabiyey nin madaxa oo magacaa la odhan jiray isla markaana ninkii madaxda ahaabu haddana shaxaaday waraaq buu ugu qoray nin badhasaaba uu leeyahay khaaraji gebigiisaboo dil ninkii shaacirkaana wuu shakiyo waraaqdii buu iska furay waxa ku qoran kolkuu arkayna wuu jeexjeexo uu iskaga tegey marka wuxuu leeyahy ninkii waraaqdaa loo qoray khatarta ku ah oo kale taydu noqon mayso ee waan iska hubinayaa waa inaan furaa waan iska hubiyaa baabu karaahiyati اlmas'ala mas'aladu waa su-aasha macnaa in dad wax la weydiistaa siday karaahiya u tahy aanay u hagaagsanayn meelihii aynu soo aragnay haddaanay ahayn can abi muslim alkhawlaani qaala wuxuu uhi xadaanii waxa ii warramay alxabiib lamiin qofkii labadaa sifo lahaa asxaabigii labadaa sifo lahaa siduu xabiib iyo amiin u yahay buu sheego waxa uu ihi amaa huwa isagu ilaya fa xabiib anagu waan jecelahay wa amaa huwa isagu mar labaad cindii fa aamiin agtayda nin laga aamine weeye anigu dadka kale ma sheegaye ninkaa waanaan jecelahay waana nin aamina cawf bnu maalik asxaabiga la odhanayo wey qaala wuxu uhi kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa waxaanu ahayn sabcatan aw hamaaniyatan aw tisca ama toddoba toddoba ama sideed ama sagaal faqaala wuxuu nagu yidhi asxaabta iyadii la fadhiday rasuulka alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam isagaa is sheegaya nebigu nebiga miyadaan bayca iyo heshiiskii islaamka la gelayn wa kunnaa xadiida cahdin bibayca wakhti dhow baanaanu nebiga heshiiskii islaamka la gallo muu fogeyn qulnaa qad baayacnaak waxaanu ihi sabtaanu heshiiskii islaamka kula galnay xataa qaalahaa alaaan saddex jeer buu mar walba ku celiyey miyaydaan rasuulka heshiiskii la gelayn fa basadnaa aydiyanaa fa baayacnaahu intoonu gacmaha iyagii kala fidinay baanu nebiga heshiiskii ku gacan qaadnay faqaala markaasaa wuxuu hi faqaala qaa'ilun yaa rasuula allah nin ka mida ragga asxaabta abaa wuxuu yidhi rasuul allow innaa qad baayacnaaka calaa maa nubaayicuk qad baayacnaak dee horaanu heshiiskii islaamka kuula gallae calaama nubaayicuk maxaanu kugula heshiinaa iminka qaala wuxuu nebigu ihi an tacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a heshiiska dambean idinka qaadayaa waxa weeye gaalnimo ka fogaada wa tusallu salawaati alkhams salaadaha shanta ana tukada wa tasmacu wa tutiicu madaxda idin amraysa maqla oo ka tala qaata wa asara kalimatan khafiya kelmad qarsoon buu hoos u dhigay nebigu wa asara wuxuu siraystay kalimatan khafiya kelmaduu hoosuu yidhi qaala wuxuu idhi walaa tas'alu nnaasa shay-a intaan hoos buu u dhigay dadkana waxba ha weydiisanina su-aashiyo shaxaadkana iska daaya marka intaa hore way ka hoosaysaae oo qofku hadduu dee wax weydiisto taariku salaad iyo mushrig lama mid ahe eh wuxuu hoos ugu dhigayaa nebigu way ka derajo hoosaysaa laakiin iyaba waa dembi haddaanad baahnayn oo dadka wax weydiisato qaala wuxuu idhi falaqad kaana bacdu ulaa'ika nafar falaqad kaana waxay ahayn dhabnimo bacdu ulaa'ika nafar kooxdaa asxaabta ah qaarkood yasqudu sawduh ushiisaa ka dhacaysa isagoo faraska fuushan famaa yas'alu axaddan qof ma weydiisanayn an yunaawilahu iyaahu inuu weydiis inuu u dhiibo dhaqankoodii wuxuu noqday inay su-aal iska daayeenoo xataa markuu faraska fulo hadduu ushu ka dhacdo ka ag taagan odhan maayo ii dhiib ila waa su-aale intuu ka degaabuu soo qaadanayaa culayskay ku leedayna waa dareemi karaysaa marka su-aashii waa taa can tawbaana asxaabigaa waxaa laga warinayaa qaala wuxuu idhi wa kaana thawbaanu mowlaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa xoreeyey qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxau uhi man yatakafalu lii yaa ii damaanad qaadaya ee ii yaboohaya ii ballan qaadaya anlaa yas'ala اnnaasa shay-an inaanu bani aadam wax weydiisanin waatakafalu lahu biاljanna anuuna janno aan u ballan qaadaa buu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam faqaala hawbaanu ana shaqaalihii nebigu uu xoreeyey baa yidhi aniga fakaana laa yas'alu axada shay-an cidnaba waxba ma weydiisan jirinoo ballankaa wuu kaga dhabeeyey bani aadam waxii dhiib maalintaasaad miisaan ku aad maalintaasaad agtooda ku fududaatay kol haddaad wax weydiisatay khalaas wasnigaagii wuu lumay marka dambeed soo socotana waxaa la odhanayaa tiyoo kaleu wadaa marka dambena waabaa lagaa sii jeesanayaa wallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wabanu aadama xiina yus'alu yaqdabu ilaahay wuu kuu cadhoodaa markaad waxba weydiisan weydo bani aadamkuna marka aad wax weydiisataabay kuu cadhoodaa si ilaahay uu kuu jeclaado ducada iyo baryada ha ka dayn si bani aadamku kuu jeclaadaanna waxooda u dah baabun fi listicfaaf su-aasha oo laga dhowrsoonaado si kalunbuu udhigay haddana taa hore waxay ahayd waa karaahiya dadka inaad wax weydiisataa duruufta adaga lasoo sheegay haddaanay jirin kanna waa isticfaafo waxyaabaha sifooyinka la ammaanay waxaa ka mid ah inuu qofku iskaba asturnaado oo gacantiisu iska laabnaato can abi saciidin alkhudriyi ana annaasa min alansaari sa'aluu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam koox asxaabtii nebiga ka midihi rasuulkay wax weydiisteen fa acdaahum wuu siiyey uma sa'aluuhu fa acdaahum mar labaad bay weydiisteenoo markaasuu siiyey xataa nafida maa cindah jeeroo wixii agtiisa yaalay dhammaadeen ee kuyuugay soo galeen way qaateen kuyuugii bay soo galeen way qaateen kuyu way ku celceliyeen isna wuu arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dulqaadkiisuna wuu badnaa dee dad noocaa samaynaya waabaynu xidhxidhi lahayn inagu eh oo afar jeer kuyuu kuu soo galo soo wareegaya une waabuu iska daayay ilaa wixiiba madheen qaala wuxuu uhi maa yakuunu cindii wax alla wixii agtaydee min khayrin maala maalka magacyadiisa waxaa ka mida khayr wa inahu lixubbi اlkhayri ay lixubbi اlmaali la shadiid maa yakuunu cindii min khayrin wax alla wixii xoole ee anigu aan hayo falan addakhirahu cankum idinka kaydsan maayo wardadiyo wixii duunyo aan haya nin meel dhiganayo mahi waman yastacfif yucibfahu allah qofka isdhowro alla ha dhowro waman yastagni yugnihi illaah qofka qani iska dhigana alla qani ha ka dhigo waman yatasabar yusabirhu allah qofka sabir iska baadi doonana ilaahay ha sabir siiyo waman wamaa acda allaahu axadan ilaahay qof ma siinin min cadaa'in deeqo awsaca min asabri ka ballaadhan oo ka wanaagsan sabirka sabirka uu su-aasha ka sabro sabirka uu xaaraanta kaka sabrayo sabirku balaayada ku sabrayo xal oo dhan wuxuu ku sugayaa sabirka ah dawaamu lxaali min almuxaal ilaan adduunyada xumaan iyo balaaya ma joogto ma noqotee intuu farajka gaadhayo unbuu sabrayaa arrimihiisoo dhan furdaamin buu helayaa dadka kalena intaanay farajka gaadhin ayay jazac iyo argagax ku dhacaanoo markaasay waashaan wamaa acda allaahu axada min cadaa'in aw stacamina asabri cadiyo ka wey sabirka qof lama siin buu nebigu uhi calayhi asalaatu wassalaam inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab can ibni mascuudin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau idhi man asaabathu faaqatun qofka faqri ku dhaco baahi faanzalahaa binnaasi ee dadka dhex dejiya baahidii faanzalahaa dejiya macnaha ula ciirsada baahidiisa binnaasi dadka lam tusadda faaqatuhu baahidiisaasi ma dhammaato lama awdo ma soo afjaranta baahidiisaas waman anzalahaa binnaas qofka baahidiisa ilaahay ula ciirsadana awshaka allaahu lahu bilghinaa ilaahay wuxuu u dhow yahay inuu qani ka dhigo waman anzalahaa billaahi awshaka allaahu lahu bilghinaa ilaahay qaninimo ayuu xaqiiqo ku yahy inuu siiyo imaa bimowtin caajil geeri degdega aw ghinan caajil ama qaninimo degdega labadaa midunbuu siinaya hadduu waxalla wixii faqriga duruufa baahiya ilaahay baryadiisuun badsado wakhtiyada ducada la aqbalo qaninimuu ilaahay siiyaa qaninnimadii buu nebigu sii fasirayoo wuxuu uhi waa geeri degdega oo dee waa qaninimadii aakhiro markaa ayuu helayaayoo faqrigii uu ku sabray abaalmarintiisiioo janno ah buu ilaahay siinaya ama qarinnimo degdegahoo tan adduunyadoo duruuftii baa degdeg looga saaraya ama ilaahay tanuu ku dhibaataysan yahay buu ka kaxaynoo jannaduu geyn ama tanuu dhiisha faqriguu tuuriyo ilaahay baa barwaaqadiisa siin culimmada qaarkoodna waxay ku macneeyeen imaa bimowtin caajil geeri degdega ayuu ilaahay siin oo dhaqsu uga dili doonaa mid maalqabeenahoo reerkooda uu dhexlo khatar cadiif ilaa waxaa la yidhi balaayadu nin meel la-aabay meel u samaysaa mid meesheer iska fadhiyo la hadli waayey uunbaa iska dhimanaya ama islaan ama wuxuun daduu markaa islahaa waxbaba ka heli maysa khalaas intanoo guryaa intanoo dollara intanoo akowna usoo xaadirun baa la leeyahy bimowtin caajil waa geeri degdega geeriya maxaad qabataa mid meel waayay baan meel u sameeya khalaas nin laga hirayba xoolaha oo aan u soo dhowaanayninba ayaaba usoo ardaa dhiganayaba taana waa lagu fasiray can ibni saacidi qaala wuxu uhi istacmalanii cumaru bnu lkhaaabi radia allaahu canhu cala sadaqa ninkaasi wuxuu uhi cumar ibnu khaaab baa madax iga dhigay soo ururinta sekada falamaa faraqtu minha markii aan sekadii soo dhammeeyey ee wixii maal ahaa aan soo shubay wa addaytuhaa ilayhi aan u keenay amara lii wuxuu ii faray bicumaalatin mushqaayad ninka mushqaayad hala siiya buuhi iyo dee abaalmarin ila ujru leeya faqultu waxaan idhi innamaa camiltu lilaah anigu ilaahay daraaddii baan usoo shaqaynay in mushqaayad doonaya maye waajrii cala allah abaalkayguna alluu saaran yahy anigu idinkama rabe bilaash baan kusoo shaqaynaya qaala cumar baa wuxu uhi khud maa uctiit war qaado wixii lagu siiyo khud maa uctiit wixii lagu siiyaad xaqu leeday qaado fa innii qad camiltu anugu waan shaqeeyey calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebigaan xoolo soo ururiyayo fa camalanii markaasuu comaaladii i siiyey mushqaayadii buu i siiyey fa qultu midla qowlika hadalkaagan oo kale anaa hore nebiga ugu idhi oo idhi waxba ma rabo faqaala lii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi idaa ucdiita shay-an marka maal lagu siiyo min kayri an tas'alahu adigoon weydiisanin fakul watasadaq iska cun sadaqaysana qaybna cun qaybna sadaqayso ama wada sadaqayso adigaa khiyaaru leh wixii waa waxaad leedahood xaqu leedahay markaa dee maalkaagan kale ee meesha kuu yaalla sidaanaad uga tanaasulaynin aadan uga tegaynin kanna waa saas oo kale maalka halkaa kuu yaalla sidaad u haysanaysunbaad kana u haysanaysaa illa waa shay xaqu leedahay marka intan oo dhammina waxa ay dhiiri gelinayaan siday asxaabta ridwaanullaahi calayhim isticfaafka u samayn jireen iyo nebigu dhowrsoonaanta uu dadka faray iyo qofku hadduu iska dhowrsoon yahay oo iska uruursan yahay oo iska xishoonayo faraj inuu ilaahay u furayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh mar kale alla wuxu uhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana can cabdilaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wahuwa cala almimbar nebi maxamed isagoo mimbarka ku taagan baa wuxuu yidhi wahuwa yadkuru sadaqa waxa uu dadka u sheegayaa waxbixinta iyo watacafufa minhaa in sadaqada la iska daayo waalmas'alata iyo in su-aasha bani aadamka la iska daayo intaa isaga oo ka hadlaya nebigu oo mimbarka ku taagan baa wuxuu yidhi alyad alculyaa khayru min alyadi sufla gacanta saraa ka khayr badanta hoose haddii taa la dabarog ilaa macno qalada la saari lahaana isagaa sii caddeeyo wuxuu yidhi walyad alculyaa almunfiqa ta wax bixinaysa weeye gacanta sare wasufla saa'ila ta hoosena waa ta qaadanaysa gacanta hooseen sheegayaana waa ta qaadanaysa oo xagga macnonimo ayay ku sarraysaa dadka qaarkoodoo su-aasha buunbuuniyo dhiiriyaa waxay idhaahdeen gacanta sare ee uu nebigu sheegayaa waxa weeye in waad tii qaadanaysa oo qofku saa markuu kugu soo fidiyo adiguna waad ka dul qaadanaysa markuu saa usoo fidiyo adiguna dushiisaad saa uga qaadanaysa waa falsafad waa macaanayn arrinkii ay macaanaynayaan marka nebiguna tii baabuu kasii hortegaybo alyadu alculyaa hiya almunfiqa mar kale lafdi kale wuxuu alyad alculyaa almutacafifa waa ta dhowrsoon almutacafifa intaasi waa shaada buul alyad alculyaa hiya almunfiqa baa maxfuuda marka goor walba dee inaad sarrayso ayaa cisiga iyo sharaftuna ay ku jiraan muslimka dhexdiisii baa sidaa lagu yidhi dee gaalna iskaba daaba hadalkeeda can malik bni nadlata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau dhi alaydi halaaa gacmuhu waa saddex fa yadu llaahi alculyaa ilaahay gacantiisu way sarraysaa wa yadu lmucdi qofka wax bixinaya gacantiisuna allatii taliiha ta ilaahay bay la xidhiidhaa way ku xigtaa wa yadu saa'ili sufla qofka wax weydiisanaya gacantiisuna way hoosaysaa saasay u tartiibsan yihin gacanta ilaahay baa u sarraysa lannahu almucdi alxaqiiqi waa deeqbixiyaha dhabta a weeye ka wax bixinaya ee markaa mucdiga ahina isaguna waa mucdi lmajaazi wixii ilaahay u dhiibay buu sii bixinayaa ilaahay wakiil kaga yahay sida allaba yihi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih waxa aa ilaahay mustakhlafiinta kaga tiina ilaahay gacanta idiin geliye wax ka sii bixiya malihidina dhabnimo allaale weeye fa acdi lfadla deeqda bixi wixii ku dheer qof iyo wax ka bixi walaa tacjiz can nafsika naftaada ha ka caajisin oo sidee ha uga caajisin inaad iska celiso way kuu diidaysaa waxbixinta eh difaac gal oo la dagaalan oo iska celi walaa tacjiz can nafsik naftaadu ma ogola inaad wax bixiso waad u garbaduubantah waa dhab weeye qofku marka uu waxbixinayo waa inuu jihaad galaa siduu cadowga xabadda ugu ridayoo kale buu naftiiyo shaydaankana xabad ku ridaya baabu sadaqati calaa bani haashim waa qaraabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaanaynu ku jirnaa dadkii aan la siinaynin sakada shantii qolo markaa aalubeytka nebigaa ka mida sadaqada markaa laysku waafaqsan yahayna waa sakadii tan kalena waxay culimmada islaamku u badan yihiin sunnaha ah inay nebiguun xaaraan ka tahay oo aalubeytkiisu qaadan karaan can abi raaficin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam bacata rajulan calaa sadaqa ninbuu nebigu u diray si uu sekada usoo ururiyo min bani makhsuum ka mid a fa qaala liabii raaficin isxabnii ninkiibaa wuxuu ku yidhi abuu raafic oo ninkii nebigu xoreeyey ah ayuu uhi waari raac fa innaka tusiibu minha sekada wuxuun baad ka helaya abuuraafic waa ninkuu nebigu xoreeyey waa ehelkiisii ag joogay ninkaasaa codsaday la dirayoo wuxuu uhi war meesha wuxuun baad soo helaya anigay raac qaala wuxuu uhi xataa aatiya annabiya sala allahu calayhi wasalama fa as'alah kuma raacayo jeeroo nebiga soo weydiiyo arrinta ah fa ataahu fasa'alahu intuu nebiga uu yimi buu weydiiyuu uhi sekada ma la soo ururin karaa si aan wax uga qaato faqaala nebigu waxau hi mawla alqowmi min anfusihim qolokay xoreeyeen iyagu ka mid yihi mawla alqowmi mowluhu waa ka la xoreeyey iyo addoonka labadaba waa la idhaha mawla alqawmi min anfusihim qolokay xoreeyeen iyagu ka mid yahay wa innaa annaga haddaanu nahay rasuulkiiyo aalubeytkiisa laa taxilu lana sadaqa reer banu haashim haddaanu nahay nooma xalaalaha sekadu adna kuuma xalaalaha marka halkaa waxaa ka caddaatay dee sidaa uu nebiguba caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qaraabadii rasuulka iyo aalubeytkiisa banu haashim iyo banulmualib labadaas inaanay xalaalu ahayn sekadu iyo ciddii ka soo jeeda can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana nebigu wuxuu ahaa yamuru bitamrati alcaa'ira yamuru wuxuu soo marayaa bitamrati xabadda tibira alcaa'irati bimacna saaqida ee dhacday meelaha xabadda timira ee ku dhacday markan had iyo jeer la rarayo timiraha iyo meelaha timirta lagu raseeyo ayuu soo marayaa famaa yamnachu uma diidayo kibir u diidayaa ma jiro min akhdihaa inuu qaato ilaa makhaafata isagoo ka cabsanaya mooyaane an takuuna sadaqa inay seke tahay xabaddaa timira kibir ima diidayo qashaafidan ka qashaafaya ima diidayso laakiin waxaan u diidayaa baqa aan ka baqayo sekadiina laga xaaraantinimeeye inay tahay saasuu macnuhu yahay famaa famaa yamnachu min akhdiha ilaa makhaafata an takuuna sadaqa waxaa u diidaya seke kacarab xasan binu calina waa kii ku lahaa iska tuf xabaddan timir ee sekada ah laynooma ogoloo xaaraan bay naga tahay can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama wajada tamratan faqaal xabad timiruu helo wuxuu uhi lowlaa annii akhaafu haddii anigu aanan ka warwarsanayn an takuuna sadaq inay seke tahay la akaltuha waan cuni lahaa marka aadaabtu waxa weeye raashinka daata inaan laga kibrin lana tuurine intoo laga nadiifiyo wixii ciidahe saaran in la iska cuni karo aadaabtu waa caynkaa waxaa laga yaabaa inaad barako ka hesho waxaa dhacaysa naftii inay tawaaduc iyo kibir la-aan ka qaadato shaydaankii cuni lahaabaad ka reebtay waxaasoo dhan baa ku jira masale kalea si aan toos ahayn oo dadban looga faa'idaysanayaabay leeyihin culimadu xadiidka masaladaasoo ah almaalu daa'ic yajuusu akhduh maalka iska dayacan in qaadashadiisu bannaan tahay oo dee haddii imika halkaa dadku ile way kala dabaqa duwan yihiin qof baa dhar iska daadiyey ama bagaash buu gurigiisa ka soo daadiyey ama meeshaasaad ka heshay birlibaaxyo iska yaallo aan cidina waxba ku falayn birlibaaxdii malaa dahabaaba isu rogteeba iminka eh waa tan lagu waashee la ururinaye la dhoofinaye birlibaax waxaa loo yidhi waa wakhtiyadii hore ee aan la iibsan jirineen bahalkan la miisaami jirin xadiidka ahayd ayaa la odhan jira warxaasi waa birlibaaxanageeda bannaankaa lagu tuuraaye marka wuxuu noocaas oo kale markuu iyo waa la iska qaadan karaa masalan reerihii baa guuraya oo kalayl xun baa dhacday markaasay xoolihii weydahaa iskaga tegeen qof baa wixii weydahoo dhan urursaday isagu oo dhowr gaari intuu ka buuxiyuu bal u dhigo biyuu siiyo way soo doogeen de maxaa lagula murmi walaadhiga iyagii halkan weyda ahaa ee joogsaday iyo geelii iyo loodii nasii dee sawtaa ka tagteen kaana maalan daa'ican xabaddaa timire la tuuroo kalu ahaa soo adigii iskaga tegey mar haddaad ka tagtay adigu go-aan waxaad ku gaadhay oad kansalgaraysa neefkaa waxaad ku dartay ood ka dhigtay sidii baacmushtariga alaabtii khasaaraha lagu daray liiska khasaaraha ayay kuugu jirtay marka anugunbaa ka daba tegoo dib u habayn ku sameeye ilaahayna la kaashadae ka dhaqaaji wey ai kuuma yaale mar saddexaad waxaa laga faa'iidaysan karaa waxaa la yidhaahda baadida wixeeda yara xaqiiraadkii ee yaryari inaanay yabooh u baahnayn baadidu dee waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sanad ha la yaboohiyo oo saasoo kale waatee dee xadiidku inoo soo socdaa tan markaa waan iska cuni lahaa unbu waan iska qaadan lahaa maan yab muu odhanin waan yaboohin lahaa marka wixii yaryare dee hadduu halkaa qofku ka helo dhowr kun oo shilin dee qofkii ay ka dhacday markuu waayo uu sii dhaqaajiyey wax yaboohinayo hawl badan uma gelayo marka mustafaadaadka xadiidka laga qaadanaya si dadban ayay ka mid yihiin kuwaas can ibni cabbaasin qaala wuxuu ihi ibna cabbaas bacafanii abi aabbahay wuxuu ii diray cabbaas ila anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed fii ibilin geel buu iigu diray acdaahaa iyaahu aabbahay cabbaas uu siiyey min asadaqati sakada ayuu ka siiyey can ibni cabbaasin naxwu haada zaada yubadiluhaa lahu wuu u bedelayaa geelii markaas sadaqada ayuu uga bedelayaa ama ha u bedela ama ha siiye ile waa isku mid labadii labadii waa dheefsiine culimmadu waxay leeyihin dee cabaasna waa loogi oo waa banu haashim waa nebiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam sekadiina ka xaaraan beedo hore inuu soo marnay maxay tahay marka maxaa lagaga jawaabayaa wuu siiyey iyo sekadii baa naga xaraama labadii xadiidba waynu haynaa laba ja- laba jawaabood bay ka bixiyeen culimmadu intii aan sekada laga xaaraantinimaynin aalu beytka inay ahayd baa laga yaabaa haada ixtimaal waa wax suurooba waxa labaad oo suurooba way dhacday inuu ka amaahday rasuulku sala allahu calayhi wasalam cabbaas geel ayuu ka sii amaahday marka geelii uu ka sii amahdee la siinaye uu sugayay ayuu sekada ka siiyey istaslafa minhu ibilan geel buu ka amaahday marka geeliisiibuu u siinayaa kan sekada dee markaa sekadiibuu ku daynbaxayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasina dee qofku inuu sekadiisii ee, uu- sekadii iibsado horeaynu usoo marnay labada arrimood waa laga jawaabay baabulfaqiiri yuhdii lilqaniyi min asadaqa waa faqiirkii oo u hadiyeynaya sadaqadii qanigii macnaheedu waxa weeyaan sadaqadii loo diidee ka xaaraam tahay ayaa qanigii buu siinayaayoo hadiyad buu siinayaa ma bannaantay haa can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama utiya bilaxmin hilib baa loo keenay nebiga qaala maa haada markaa wuxuu ihi kani muxuu ahaa qaaluu waxay idhan shay-un tusudiqa bihi waa wax lagu sadaqaystay calaa bariirata inantan bariiro la yidhaahda miskiinadda ah fa qaala markaa nebigu waxau ihi huwa lahaa sadaqa iyada sadaqu u yahay ay qaadatay walanaa hadiya innagana hadiyad buu inoo yahay marka iyada ama seka ha ahaata ama sadaqad haata ila waa miskiinada labadaba waa la siinaye ka soo qaadba inay sadaqatay dee nebiga xaaraan bay ka ahayd marka maadaam kolkay halkeedii gaadhay sadaqadu qofkan xaqa u yeeshee miskiinkii markuu isa sii dhaafinayo se- seke noqon maysa iyo sadaqa toona hadiyadaasay noqoto nebiga sadaqa kumay ahayn qofka sekada qaatee miskiinkii ka uu sii siinayana seke kuma aha sidaa weeye halkaasaa laga faaidaysanaya riwaayo kalena waxay sheegaysa inuu in- dalabkan ama arrintanba nebigu codsigeeda lahaayo intuu gurigii soo galay baa loo keenay in yaroo canjeero ah iyo een, iyo idaan yar iyo wax dee adugu koosaar yar looga dhigo oo dufan yar looga dhigo oo lagu hagaajiyo qaraxa laga biiyo marka wuxuu ihi oo maxaa dhacay sow kii hilib baa ii uraya aa karinaysaane dee halka hilibkuna waa sayidu dacaamoo dee isma qariyo isma qariyo halka hilibka laga karinayo dee siniintiisaa baxaysa waxay yidhaahdeen waa jirtaa laakiin wuxuu ahaa hilib lagu sadaqaysta bariiro oo dee adiguna sadaqada ma cuntido ma kuu keenayno markaasuu yihi huwa lahaa sadaqa walana hadiya waxa weeyaan iyadunbu sadaqo yahay innaga laakiin hadiyad buu inoo yahay kol hadday inoo soo hibaysay ina siise hadiyaddaa waynu qaadanay idan markaa shayga aqoonta la idhaahdaa anfac badan buu leeyaho cilmigu waa ku gaajo tiraa siduu geerida kaaga badbaadiyu gaajadana cilmigu kaaga badbaadinaya iyo busaaradda qofka jaahilkii waa laga yaabaa wax badanoo calaf u ahaayo xalaala inuu waayo lijahlihi walicadami cilmi baabu man tasadaqa bisadaqatin uma wariaha qofka intuu sadaqo qof siiyey haddana qofkii ka dhaxlay ma qaadanayaa sadaqadiisa mise wuu iska daynaya qof ehelkiisaabuu sadaqo siiyey qofkii baaba dhintayba kii siiyey baa dhaxlihiisii noqday ma ha ku noqonin sadaqadaadii baa la odhanayaa ee ha dhaxlina iskaga tag mise dhaxalkii wuu qaadan karaa xadiidkaa ka jawaabi can buraydata ana imra'atan atat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam gabadh baa nebiga u timid faqaalat waxay tidhi kuntu tasadaqtu calaa ummi biwaliida hooyaday waxaan sadaqo u siiye waliida addoon wa innahaa maatad hooyaday way dhimatay wa tarakat tilka alwaliida addoontiina way ka tagtay qaala markaa nebigu waxau uhi qad wajaba ajruki ay qad habata ajruki abaalmarintii sadaqadaada aad ka helaysa way sugnaatay warajacat ilayki way kugu soo noqotay addoontaasi filmiraasi dhaxalki dhaxalnimaanay kugu soo noqotay buuri marka halkaa waxa weeyaan labadaydaba labadii dhinacba qofku uu ka macaasho aakhire iyo adduunyada labadaba uu ka faa'idaystay wixii uu bixiyu haddana dhaxlay marka hooyadeed bay wax siisay taana waxaa laga qaadan karaa wixii aad waalidka iyo dadka waajib wax kugula siinayso in magaca sadaqa loo bixin karayo waayo hooyadeed hadday baahnayd waajib bay ku ahayd inay wax siiso ee marka caruurtaada iyo waalidkaaga iyo oorida iyo wixii aad siinayso dhammaan waa wada sadaqa ilaahay uu ka abaalmarinaya iyad wanaagsan inaad raacisana way tahay haddaad dib uga dhaxashana waad qaadanaysaa ee ka tegi maysa marka labadii dhambe way sugmeen baabun fii xuquuqi اlmaal maalka xuquuqda kale ee ku jirtaa lagu sheegaya oo xoolaha aynu hayno xuquuq badan baa lagu leeyahayoo aan sakada ahayn macnaheedu waxa weye fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka waxaa lagu leeyahay xaq ka dheeraada sakada waxa aad keliya ku mitidaysaa maha sakadoo qura laakiin xoolo ka dheeraadaa jira oo kale oo la bixiyo oo mashruuca islaamka dhexdiisa oo nebigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam can cabdilaahi qaala wuxuu yidhi ibn mascuud kunnaa waxaanu hay nacudu kuwa ku tiriya almaacuuna maacuunka qur-aanku sheegay alaabta iyo waxa la kala adeegtay qur-aanku uu sheegay waxaanu ku tirin jirnay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebi moxamed caariyata dalwi wadaanta la is-ammaanaysiiyo walqidri iyo dheriga la is-ammaanaysiinayo ilaahay baa munaafiqiintu eedeeye waxau idhi wayamnacuuna almaacuun maacuunkana way manciyaan maacuunku waa wiciyadda iyo alaabta la kala ammaanaysto munaafiqiintu kuwaana ma ogolaadaan dadkana waxba ma siiyaan ilaahayna ma caabudaan waa dad caajisiina salaadii dayacay maacuunkiiyo adeegana way diidaan alaabta la kala qaadqaato ee la kala irgisaysto iyana nagtay u xarfiyaanoo cidi waxba uma doonan karto marka waxaanu ku tirin jirnay maacuunkaa waxaa ka mid ahaa qofku markuu bixiyo uu ammaan ku leeyahay wadaanta ceelka lagu kala waraabsado iyo dheriga la kala ammaanaysto marka martidu had iyo jeer timaado ilan dadku sidan dee hudheelada wiciyad ciidda ka badan dee ma haystaan waa dad guuraya ama iska duruufaysan qof waliba dhowr shay buu haystaa marti badani markay timaado qoladan ay usoo hoyato waxay u baahan yihiin weel badan markaa waa la kala qaadan jirayoo saas arrintaasi arrin waxay ahayd jirtay marka halkaa waxaa ka muuqday dee xuquuqda xoolaheena lagu leeyahy waxaa ka mida waxaa lakala ammaanaysa la kala ammaanaysanayo dadkii ammaanada qaatayna waa inay soo celiyaan oo aanay maaragtay dee iyaguna dayicin can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi maa min saaxibi kanzin ma jiro kayd qof saaxiib u ah kaydkaasi kanzigu waa dahabkiiyo lacagta laa yu-addi xaqahu oo aan bixinaynin waajibkiisa ilaa jacalahu اllahu yowma alqiyaama ilaahay waxa uu ka dhigaa maalkaa uu dhigtay yuxmaa calayha fii naari jahannam mid lagu soo kululaynayo naarta jahanama ilaahay uu kusoo kululaynaya dahabkii iyo lacagta fa tukwaa biha waxaa lagu gubayaa jabhatuhu xaggiisa hore wa janbuhu dhinaciisa oo dhinacyadiya wa dahruhu iyo dhabarkiisa xagga hore dhabarka hareeraha intaba waa lagaga gubayaa lacagtiio sida madanayaasha loo soo balballaadhiyey safeexadooga xataa yaqdiya allahu tacaala bayna cibaadih ilaa ilaahay u addoommaha kala xukumayo intuu xisaabyo kala xukumayo intaa isagana nagtaasumaa lagu hayaa balaadaasumaa lagu dhajinaya fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu dherarkiisu ahaaday khamsiina alfa sana konton kun oo sano mimaa tacuduun sannadahan iminka tirisaan wuxuu maalinkaasi la egyahay konton kun oo sano kuwan adduunyada ah uma yaraa sabiilahu waddadiisii baa markaa la tusinaya kolka sidaa naar looga dhergiyo imaa ila aljanna wa imaa ila annaar ama naarta la tusaya la marinaya waddadii naarta ama waddadii jannada go-aankaasi wuu dambeeyaae horta kan waxa lagu sii cadaabayaaba kaydkii uu ka bixin waayey xaqiisa ayaaba qiyaamaha maxsharka meesha bannaan lagu naarnaaraya kaasi waa dahabkiiyo lacagti wamaa min saaxibi khanami laa yu-addi xaqaha ma jiro qof adhi iska lehoo aan ka bixinaynin xaqii lagu lahaa ilaa jaa-at yowma alqiyaamati adhigii wuu imanayaa qiyaamaha awfara maa kaanat iyadoo amarkay u shishlayd tabis iyo ahmin miidhan isagoo adhigi ah fa yudaxu lahaa waa loo jiifinaya macnaha beerkaa loo jiifinaya biqaacin meel bannaan qarqarin oo diri ah eeg waxaa jira meel bannaan oo bus ah ama burciidah oo hadduu gaadhi ku maro aad hoos u gelayso oo aan kuu celinin laakiin halkani qaac waa meel bannaan laakiin waa qarqar waa laamiyoo kale laamidaa hadduu gaadhigu taayirka ku mariyo waxba kaa soo hadhi maaya fa tandaxuhu biquruunihaa markaasay geesaheeda ku gujinaysa wa tadacuhu biadlaafihaa ciddiyaheedana way qoobabkeeda iyo raafka iyo ciddida ayaa ida iyo riyaba ay saa ugu maroojinayaan laysa fiiha acsaau walaa jalxaa adhigii labadaa midna ma leh adhigu ama riyaha ay dee malaa u badan yihin geesahaasiya caqsaa iyo jalxaa midna male marka caqsaadu waa qaroofkii jalxaaduna waa senyadii ridaasi qaroof bay leedahay haddii lagu idhaahdo geesaheedu sida goodirka u qalqalloocaan weeye sida kuwa biciidka uma toosnaa ridaasi qaroof bay leedahay geesaheeda qalqallooca tanina waa seenyo waa bilaageesada marka riyahani ma aha kuwo geesahoodu ay qalqalloocaanoo caqsaa ahe waxa weeyaan quruuntoodu waa mid mustaqiima sida kuwa baciidkaoo kale baciidka sooma daray labada geesa dhaadheere fiiqan dee wuxuu la eegto waa waranun ila waa laga yaabaa goodirku waxaan la laaban inuu isagu dhinac kugu dhufto dhinaca laaban baa laga yaaba inuu kugu dhufto kani laakiin waa dhinaca fiiqanun tan kale jalxaduna waa midaan lahaynba seenyo dhammaan wada geesay leeyihin geesuna wada toosanyihin kulamaa madat ukhrahaa inteedan dambe marka ay dhaafto uddat calayhi uulaha teedii horaa lagu soo celinaya xoolihii saasay u sunsumeen u jiidheen u jiidheen neefka u dambeeya markuu dhaafuu kii hore kusoo noqonaya ku bilaabaya xataa yaxkum allahu bayna cibaadihi fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sanati mima tacuduun uma yaraa sabiilahu ima ila aljannati waima ila annaar wamaa min saaxibi ibilin laa yu-addi xaqaha xadiidka wuxuu inagu soo maray kitaabu zakaa bilowgiisa ma jiro qof geelahoo aan ka bixinayn waajibka إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها عكتيرا بلارن بي لدعي isagoo meel diriyahoo bannaan jiifa kulamaa madat calayhi ukhraaha inteeda dambe markay dhaafto ruddat calayhi uulaha xataa yaxkuma allahu tacaala bayna cibaadihi fii yowmin kana miqdaaruhu khamsiina alfa sanati mima tacuduun uma yaraa sabiilahu ima ila aljannati waima ila annaar xoolihii markaa qofku kaydsanayay kuwo account lagu xidho iyo kuwo xero lagu xidho halkaasi arrinkoodii maraya marka adigu dee ama iska bixiyo xuquuqdeedan iska bixi si aada uga nabad gasho mar horta intaanad wax kalea helin haddii kale wax daddhaxlay oo lagaa dhaxlay baad u cadaabantay maxalushaahidku markaa xadiidka waa kan soo socda can abi hurayrata can inabi naxw xadiidkii koreo kale dhawaa naxwa xadiidkii horeo kaleu wariyey qaala fii qisati libili waxa uu yihi markuu geela ka warramayay bacda qowlihi laa yu-addi xaqahaa ayaa wuxu uhi waa min xaqihaa waxa ka mid a xalbuhaa in la liso yowma wuruudiha maalinku geelo darka joogo wa min xaqihaa xalbuhaa yowma wardiha maalinka ahy soo aroorto markuu geelu ceelka joogo waa in masaakiinta fuqarada loo lisaa marka taasina dhaqan baabay soomaalidu ahaan jirtay berigii hore intaan caanadiiqdu badanin laakiin markii caanadiiqdu badatay ee qayilkii uu batay jaad iyo sigaar u yimi miskiin ha iska tago miskiinkii markaasu dhaqaajiyey yaad sheegaysaa mijin baa lagu raadinayaa galaaska caanaha khalaas walaa axad laakiin berigii hore geerjiraha dee caanahaasa dadka o dhan magaalada ka dhargin jireen iyagana timirtaa loo cuuri jiray timirtaasoo qaliil ku ahoo koosaradeeda aanay haysan ayaa iyagana la siin jiray intaasaa la isdhaafsan jiray marka dhaqan wanaagsan bay ahayd in wax laga macaasho waxa aada wadato taasi waa mid dee asxaabiguna waa ka xaggan dambe haddana kusii firaya idan markaa waxaad arkaysaa xaqaan sakadii ahayn baa lagu leeyay dee markaa xaqan laftiisa haddii aad bixin weydo waa waxyaabaa lagu haysto wey waa min xaqihaa baa lagu xaqa haddaad ka bixin weydo lagu hayste lagu cadaabaya kani ka midi marka halkaa waxaa laga fahmay ana fi lbaali xaqan siwa zaka xaq kaloo waajib ah inuu xoolihii ku jiroon sakada ahayn waa masle khilaafiya can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama naxwu hadihi اlqisa faqaala lahu ninkii xadiidka ka warinayay ayaa wuxuu ku yidhi ayo yacni liabi hurayra abi hureyre ninkii ka sii warinayay baa wuxuu ihi famaa xaqu libil waa maxay xaqa geelu qaala marka abi hureyre waxau ihi tucdi lkariiba wa tamnaxu lghaziira wa tufqiru dahra wa tudriqu lfaxl wa tasqi laban de waa waxaasoo dhan abi hureyra markaa intaa ku jawaabay waa xasan bimaa bacda marka wuxuu ihi tucdi lkariimata dee neef wanaagsan baad siin doontaa dadka markaad wax bixinayso wax muquuninayso muquunada ha xumaynin ee neefka muquunadeed martida siinaysa iska hagaaji watamnaxu alghaziirata tamnaxu waxaad maal bixinaysaa alghaziirata neefka caanaha badan gabnaha caano bix- gabno oo neef caano yar ah ha u bixinin maal siin dad baad doonaysa inaad maal siiso markaasaad mid gabno ahoon waxaan neef la dhiiqayn ayaad siisay dee waa caamays caamays wey marka waxaa loo baahanya neef waxu tara ciddii aad maal siisay wa tufqiru dahra dhabarkii baad ku xambaaraysaa cid faqrigu waa min faqaari dahri lafaha dhabarkaa faqaar la ydhaha ee dahriguna waa dhabarkii marka tuxmilu dahr dhabarkaad ku qaadi gaadiid baad siin weeyey ciddii bilaa gaadiida gaadiid qaad waxa la yidhaha bay reer miyigu leeyihin oo kolba ciddii guraysaa gaadiidka kaxaysata way soo celiyaanoo awrtoodiiba haddana laga soo kaxaystaa gaadiid qaadkaasaad bixin doonta wa tudriqu lfaxla qoodhana waad u tu'in oo shayga qoodha laydha duruuqu waa abaahinta marka duruuquljamal awrkii oo abaahiya hashi markaa dee geeliina waad u tu'inoo haddii aanu haysanin qoodh qofkaasi geel iyo adh iyo looba dee qoodhiisii wankii orgicii awrkii saas oo kale watasqi labana caanahana dadkaad waraabin intaasoo dhamm waa xuquuqda lagu leeyay ee haddii aad reermiyigii u diiddo aakhiro lagu haysto waa tacaawun iyo iskaashi qiimo badan oo muslimka ka dhexeeya can cubaydillaahi bni cumeyrin qaala qaala rajulu yaa rasuula allahi maa xaqu libil fadakara naxwahu zaada wa icaaratu dalwiha iyadoo dadka la ammaanaysiiyo xoolaha wadaantiisa dalwigu waa wadaanta icaaraduna waa irgisaysiga iyo ammaanaysiga adigoo dadka ammaanaysiiya oo irgiseeya wadaanta xoolaha weelkan lagu cabee darka ah iyo wadaantii intiiba waa la kala qaataa wax mutadaawalahoo dadku isu dhiidhiibaan weeye marka waxaasoo dhan xuquuqday ka mid yihin can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam amara wuxuu faray fii kulli jaaddi casharati awsuqin min atamri qof kasta oo goosanaya toban rati rar oo timirta ah biqinwin rucub buu amray rucubtaasoo yucalliqu fi lmasjid masaajidka uu ka soo laalaadinaya lilmasaakiini buu usoo laalaadinaya jaadigu waa jadaadku waa goosashada casharaduna waa tobankii awsuqina waa wusqiga waa inagii nidhi waa waa rati rar ama awrka labada jawaana la saaro weeye marka intiibaa isu idaafaysan wuxuu amar ku siiyey qofka toban awroo raashino goosta inuu bixiyo maxay rucub masaakiinta masaajidka looga laalaadiyo oo hadda waynu soo marnay sakadii maxaa lagu lahaa sakadii waa tii aynu soo marnay in lagu lahaa qofka qadarkiisii cushur iyo nisfulcushri waa inagii soo marnay taasi waa halkeedii ee intana waa qaraamaad qaraamaad ka dheeraada weeye sakadii ka go-aysay midhaha oo halkaa masaakiinta looga waa gurma deg deg ah iqaata caajila baa laydhaha halkaasaa laga laalaadinayaa kii masaajidka soo maraaba bac yar baa loo dhigaya halkaasi ka laalaadaa dadkii oo saa wada goosanaya wax dhan weeye iminka haddaynu ilimadaa masaajidka aynu dhigno laga baxayo koorsaro timida masaajidada carabta o dhan waad ku arkaysa waa dhaqankii qadiimkaa ay kala dhexleen dad baa laga yaabaa masaajidka gaajoona imika kuwan dee lewan baktiyayo xalan ma cashay timirtan ka dhereg bayna odhanay arcagad ma sixaana siiya imika uu inaga garhelayaayo wax dhow aynu u tilmaanaaba ma jiraba halkan baynu tuulaynaa timir ama waxaynu ka buuxinaynaa khubus iyo bahashan ceeshka iyo kibista ayaynu ka buuxinaynaa bacay iskaga jirtaa albaabka halka laga baxay taallaa weel nadiifoo istarala bay ku jirtaa halkan adeer waa tan baynu leenahay macasaliidii khalaas wax badanayna kalifi mayso wareerkuna saanina waynu tasbiixsan lahayn dee markaasay kala caddaan lahayd kii kaashdoonka ahaa ee lacagta xawilayay ama qayilayay inuu yahay iyo inay gaajo hayso markaasay kala caddaan lahayd saasaa loo noola cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waana si qurux badan marka qinweygani waa xaqun fi lmaali siwa zakaa waa rucub weynoo laalaada oo ka dheeraada waajibkii sakada can abi saciidin alkhudray marka waxa weye amara wuxuu faray min kulli jaaddi casharati awsuq toban awroo raashina qofka goosanaya oo mina tamri ka mid ah biqinwin buu amray wuxuu amray waa qinwiga amara wuxuu amray biqinwin ay biicdaa'i qinwin rucub weyn oo laalaada in laga bixiyo ninkii jaadiyaha goosanayaaba ninkii tobanonoo raashina goosanayaaba kinwi buu amray wuu yidhi halkaa laalaadi can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu uhi baynamaa naxnu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar annagoo rasuulka ilaahay safar la soconnaa id jaa rajulu nin baa yimi calaa naaqatin lahu haluu leeyahy buu fushanyoo gaadiid u ah ninkaasi hal buu wataayoo hashaasi gaadiid bay u tahay fajacala ninkii wuxuu bilaabay yusarifuhaa yamiina wa shimaalan inuu hashii midig iyo bidix buu u duduwayaa ila faham baa la ila faham ila garo waa afgarasho yusarifuhaa wuxuu u duduwayaa yamiinan xagga midigta iyo wa shimaalan xagga bidixda macnaha wuxuu ku muujinayaa neefkan inuu yahay neef cayiba oo canaada oo caajisa oo aan colka la raaci karaynin waa kaasoo way dirgan laadahay wey xaggaana u kaxeey xaggaana u kaxeey dee nebi alla waad arkaysa dacbaan ma dhaqaajin karaya bahasha ilaa neef neefka garhqaadka lee dheeraynaya toos buu soconaya kanila lafi iyo dowraan buu bilaabaya jeero xagga iyo xagga iyo xagga hashiyo kollow xaggan u luudinayo kolla xaggan u luudinayo colkii kolba dhan uga dhex baxaysa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau uhi man kaana cindahu qofka agtiisa uu yahay fadlu dahrin gaadiid dheeraada dahrigu waa dhabarka dhabar dheeraada maxaynu u fahmi karnaa gaadiid ka dheeraada qofka haya falyucid bihi falyuqbilhu bihi ha siiya buuhi macnaa min alcawdi waa iska celinuun ama ha ku taakuleeyo falyucid bihi macnaa wuxuuna la odhan doonaa un ha ku celiyo calaa man laa dahra lahu qof aan gaadiid lahayn ha ku celiyo sidii waxa ay ahayd marka horeba inaad siiso waad la soo dhaaftae ku celi marka hore ay ahayd inaad dee la eegabo dadka labalabada neef wata ee gaadiidka isku nasinaya ay marka hore ay ahayd inay soo siin haddaad la soo dhaaftay ku celi erayga macnaha siduu halkan u yaallaa wacaynka waman kaana cindahu qofka agtiisa weye fadlu zaadin waa macnaha taakulayn ama raashin dheeraada falyucid bihi ha siiyo calaa man laa zaada lahu qofkaan raashin haysanin xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu arrinku inuu yahy laa xaqa liaxadin xaq inaanu u sugnaanin minaa annaga fi lfadli wixii dheeraada inaanu qofnaba gaar u lahayn jeeroonu malaynay xataa danannaa jeeroonu malaynay haddaanu asxaabta nahay annahu arrinku inuu yahay laa xaqa liaxadin mina mid annaga naga midi inaanu xaqba ulahayn iyo milki fi lfadli wixii dheeraada jeeroon isla waryaareen waar wixii qofka baahidiisa ka dheeraada dee qofku maba lahaba mar haddii layidhi gaadiidkii bixi oo wadaantii bixi oo caanihii bixi oo sahaydii bixi dee qofku wixii ka dheeraada mabale muslimkaaba wadaleh idan markaa hada diin wa hadihi shariica wasط kama ana alumma alislaamiya ummat wasada bayna alumam siday ummaddu dhexdhexaad u tahay ummadaha udhaxaysa caqiidadoodii iyo camalkoodaba shareecadeennuna waa mid udhaxaysa andimada iyo ummaduhu waxyaabaha had iyo jeer ku faanaan waynu arkaynaayoo dadkan caalamka casrigan ku nool qolo waxaa la yidhaha ishtiraakiyiin qolona waa ra'samaaliyiin iyo burjuwaasiyiin marka qolo waxay leeyihin waxba lama kala lahaa waa wixii waalay shuuciyadda qofku milki khaasaba male milkigan caamka ee dowladdu leedunbaa nimbo dhanka yaro dhuuqaya taana waxba way ku horumari waayeen qolona waxay leeyihiin ninkii duunyo badan baa dalkiiyo dadkaba iska leh isagaa doorashada leh isagaa lacagta leh isagaa wax walba leh isagaa tijaarada leh waa dariiqadan raasamaaliga hantigoosiga laakiin labadaasu islaamku udhaxeeya wax waa la kala leeyay waxna waa la wada leeyay wixii aad la kala lahaa ayaa haddana qaybtiisa kaa dheeraada aad kaaga sii dheeraada lagu leeyahy in yaroo ku dheerun bixi alla wuxuu leeyahy qur-aanka aada ugu celcelinaya waanfiquu mima razaqnaakum waanfiquu mima razaqnaakum marka waxa weeyaan mimaa baa lagu yihi hadihi lmin tufiidu tarciidiya waa bar yaroo ka mid a oo boqolkiiba dee waatan sekadii lagu yihi labiyo badh waaxid calaa arbaciin afartan meelood waxaagiyoo loo qaybiya meel ka mid a wax yar weeye sadaqadiina inahaasay ku dhowday marka haddii aad sanadkii tidhaa ilaa anugu waxaan ballan qaadaya sekadayda iyo in la egun inaan bixiyo ama sekadeeda iyo labanlaabkeed oo sunnaha un inaan bixiyo oo faa'iidada ka mid a khalaas warka arrinkaasi sidaa weeye waa diintu saasay dadka u faraysaa dhexdhexaadnimada waxa waa la kala leeyay almilki khaasi wuu jiraa laakiin ummaddu waxay dee u baahan tahay wax kasii baabu xaqi saa'il qofka miskiinka ee wax ku weydiisanayn isagana wax la siiyo horeaynu usoo marnay in kii maaragtay isagoo aan waxayna weydiisanayninee maxruumka la odhanayo iska aamusnaa in loo garanayo kiina gargaraacanayayna waanu siin can umi bujayd wa kaanat miman baayaca rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxay ka mid ahayd dumarkii nebiga heshiiska islaamka sida tooska ah ula galay macnaha waxa weeye taariikh bay dhigtay gabadha intay ilaahay isu soo taagtay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam heshiis la gashay ee heshiiskii islaamka gashay taariikhdaa wanaagsan annaha qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah sala allahu calayk ilaahay naxariisiyo nabadgelya dushiis dushaada ha yeelaya nabadgelyadiisa allaha ku siiya ina almiskiina layaquumu calaa baabi miskiin baa albaabkaygaysa soo taagaya ina almiskiina layaquumu calaa baabi miskiin soconaya dee warsanaya albaabka isootaa isa soo taagaya famaa ajidu lahu shay-an ucطiihi iyaahu mana helayo waxaan siiyo famaa ajidu shay-an shayba ma hayo ucطiihi iyaahu aan siiyo isagii weydiisay oo u imartiyey waxna uma hayo faqaala laha rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu gabadhii waxa uu ku yidhi in lam tajidii lahu shay-an haddii aadan shay u helin tucطiihi iyaahu aada siisaba ilaa dilfan muxraqan ilaa raaf adhioo la dubay mooyaane ma raaf adhi ka war fadfaciihi ilayhi waxaad ugu ridaa fii yadihi gacantiisa fadfaciihi ilayhi u dhiib fii yadihi biyadihi gacantiisa ka geli marka halkan inaga qoobka inaga qadan baa laydhaha dadka adhigana dilfi baa laydhaha marka qoobkaaga iyo qoobka adhiguna suaag adhiga dee intan yare marka laga taga mijintii inta labada cidiyood ku yaalaane raafka adhiga laydhaah mijin iyo raaf baa kala duwan mijinta waxaa ku jira halkan saraa ku jirta ee waa intan raafka raafka haddaad u weydo dee dabkuu yaro geliyo oo u dubo qaniisii intaasuun u dhiibdee macnaha haaya ma yaraysanin wey waxaa laga yaabaa inaad adigu waxyaabo kaleood u heli lahayd aanad u quudhaynina ka laftiisa iska sii waxun fidi hadduu dee intaa qawadana dee isagiyo isagay u taallaa taas hadduu salowgo adigu waajibkaagii waad gudatee waad iska dhigan mid kaloo qaataad siin marka halkaa wuxuu xadiidka nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam kollayba inay jirto un waxbixintu daruurina aanay ahayn inay badnaato dadku waxay doonayaan ha yeelaan laakiin adigu waxa lagu fara yeel marar badan baa waxaynu bixin lahayn sidanuu nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam uu ka dareemay gabadhan aynu saluugnaa oo tidhaahdaa qofkan ma waxanaad siinaysa way jirtaa inay caaisha tidhi amaranaa rasuulu llaahi aw umurna an nunzila annaasa manaasilahum dadka waxaa nala faray inaanu derajooyinkooda kala dejinno oo qofba wixii ku munaasiba la siiyo taasi way jirtaa haddana dee haynina waa iga inta buhi hagrashana waa iga walleh markaa wixii had haysuumad siin baabu sadaqati calaa ahli dimmati dadka maganta iyo martida muslimka u ah waxbaa lagu sadaqaysan karaa muslimkaoo keliya uun maaha sadaqadu dadka la siinayo ee waxaa la siin karaa sadaqadii dadkii gaalada ahaa ee aan dhiblowga ahayn dhiblowga ee aan muslimka muxaaribka ku ahaynen leynaynin mufsidiinta iyo dhulbiiska iyo dagaalamayaasha ahayn laakiin dee iska duruufaysnaaye iska baahnaaye muslimka iska dhex joogay mid yahuudiyo dawarsanayoo arkay cumar ibnu khadaab markaasaa wuxuu ihi war maxaad ahayd aansu ihi dee yahuudi baan ahayo wakhtigaan cashuurta bixinaya baan soo dhaafay markaa waan odayoobo waan dawarsanayaa waar nooma qalanta buuhi intaad xoogga lahayd intaanu cashuurta kaa qaadnay maantoo daciif tahay inaad dawarsatee halkaa fadhiisa buuhi war mushahara loo qoro ninkani mar hadduu intuu noola cashuur bixinayay dee mar hadduu beesha noqday hala siiya buuhi masaariiftiisa waa yahuudi uu dawarsiga ka joojiyey allana wuxuu ku ammaanay mu'miniinta inay siinayaan dadka maxaabiista ah ee fuqarada ah wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira asiirku waa gaalkii la hayay canas baa qaalat waxay tihi qadimat calaa ummi qadimat calaya ummi hooyadaybaa ii timi waa asma binta abibakar inay madiine joogtaa laga yaaba halkaa ugu timi raakibatan iyada oo nacsan islaamka raiba waa raakibatan cafwan ta dambe wey raakibatan iyada oo jecel inay wax iga qaado dabcan hadiyadna way siday iyana in wax la siiyay rabtaa sabiib iyo subag iyo waxaasay sidoo waanay markaa raaqiba waxay jeceshahay in wax la siiyo hooyadaasi hooyadeedii dhabtahayd ba ahayd bay culimmada qaarkood leeyiin qaarna waxay leeyihiin mid jaqsisay inay ahayd baa laga yaabaa fii cahdi quraysh wakhtigii quraysheed bay noogu timi maka wakhtiga quraysh muxuu ujeedaa wakhtigii nebi maxamed iyo bala iyo iyo gaaladu ay ballanta lahaayeen oo intii u dhexaysay heshiiskii xudaybiya sanadii lixaad iyo sanaduu nebigu maka xoreeyo sideedaada intii ka dhaxaysay ayay ii timid wahiya raaqimatun iyada oo nacsan islaamka oo raaqima can ilislaam musli muslimka islaamkay nacsantay marka raaqiba iyo raaqima saasay u kala duwan yihin fii mushrikatan gaalad bay tahay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ina ummii qadimat calaya wahiya raaqimatun mushrikatun waa gaalad aan islaamka jeclayn afa asiluhaa ma xidhiidhiyaa qaala wuxuu uhi nacam silii ummaki hooyadaa xidhiidhiya waxay doonaysa sii allana wuxuu ihi maxay wasaaxibhumaa fi dunya macruufa markuu ka soo hadlay waalidka iyoinaan gaalnimo laga yeelayn labada ku dhalay kula dhaqan adduunyada si macruufoo wanaagsan xaqoodii ay lahaayeen adduunyada sii iyo macruufkiiyo samafalkiiyo wanaaggii waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa qofka gaalka ah ee ahlu dimaha sidaa sheekuba tarjamada u dhigtee baahan ee bulshada islaamka dhex jooga in wax la siinaya ama qaraabo ha ahaado ama dadka kale ha ahaado waa xaqii insaanku u lahaa wey ka insaan insaannimaa wax lagu siinaya insaan ixtiraam la weeye oo aan ahayn kii bilaa ixtiraamka ahay xabadda inagu ridayay mufsidka aan ahayn marka hay-adeenna samafalku dhaqaalaha ay ururiyeen gaaladaasay siinayaan waxay ka dhigayaan mu'alafatu quluubum kuwo qalbigooda la soo dhoweynaya ilaa ay islaamaan baabu caطiyati man sa'ala biاllaah qofka ilaahay wax ku weydiista dadka waa la siin doonaa can cabdillaahi bni cumara qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi waslm nebigu waxau uhi man istacaada biاllaah ilaahay magaciisa qofka magan idinku weydiista faaciiduuhu magan geliya waman sa'ala biاllaah ilaahay qofka magaciisa wax idinku weydiista iyo alleh faacduuhu siiya waman dacaakum qofka casuumad idinku yeedhana faajiibuuhu raaca oo hadiidina waman sanaca ilaykum macruufan qofka wanaag idiin sameeye noocuu doonayaba ha ahaadee fakaafi'uuhu abaalmariya fain lam tajiduu haddaydaan helin maa tukaafi'uunahu waxa aa ku abaalmarisaan fadcuu lahu u duceeya xataa tarow xataa ilaa intii ku wada ducada oo ku wada oo ku wada tarow aa ku qanacdaan oo aragtaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaa abaal marayseen ducada ku wada oo ku wada oo ku wada marka xadiidkaas wuxuu inoo muujinayaa in qofku haddii uu ilaahay wax kugu weydiisto ama ilaahay magantiisa uu kugu weydiisto ha ilaahay daraaddii igu magan gele waar ilaahay magaciisa wax igu siiya waar ilaahay wejigii in la iska siiyo oo markaa dee isagu gefuu ku dhacayo shay xaqiira ayaa uu inagu weydiistay ilaahay cadiimka ahaa ee weynaa magaciisa iyo wejigiisu u xaqiira inagu weydiistay marka inaynaan hoojinina iska siino isaga laftiisa marka hore uma banaana inuu maaragtay riwaayada kale waa kayru saxiix baan filayaa ya laa yus'alu biwajhi illaahi ila aljanna ilaahay wejigiisa janno waxaan ahayn laguma baryo isagu sheekhani wuu ka tegey xadiidkaasoo daciifku ku dara xadiidkaa daciifku wuxuu sheegay ilaahay wejigiisa jan unbaa lagu weydiisan karaa marka hadduu qofkani xaqiirkaa inagu weydiistay waxaa yar ilaahay daraaddii waa u siinaynaa qofka casuumadku ugu yeedhayna ajiib buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo macnaheedu waxa weeye wuu kuu hanweyey qofkani waanu ku tixgeliyey waanu ku tirsaday marka wain adiguna taa tixgelisaa haddii kale maxaa dhacaya inuu arkay inaad fudaysatay qof qarash garoobay xaflad diyaariyey adigii ku ballamiyey markaa waa inaad cudurdaar adag haddaanad haynin iska raac xataa haddaad soomanta qofka macruuf idiin sameeye macruufkuna waa shay kasta oo wanaaga waa ismi tusinaya wax kasta oo sama ah oo qofku u baahan yahay arrin buu noqon karaa wanaagsana uu ku siiyood ku meel marto adduun buu ku noqon noqon karaa uu ku siiyey aqoonaad u baahnayd buu ku siiyey awoodaad u baahnayd buu ku siiyey imkaaniyaad wax kastaba ha noqoto wax macruufa hadduu kuu sameeyo fakaafi'uuhu abaalmariya macnaha waa amar baa dhacayoo haddii kale abaallaa waad noqonaysa fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu haddaad weyda wixiisii wax la-eegood ku abaalisa u ducee ogeysiina inaad isaga u ducaynayso ama ha ogaada ama yuu ogaan inaad ogeysiisaana farxad bay usii kordhinaysa way sii dhiirinaysa u mahadnaq jazaaka allaahu khayra waaxsana allaahu ilayk qofku mar qofka waman qaala liakhiih jazaaka allahu khayra faqad ablaqa fi hanaa ay fi ducaa qofku hadduu jazaaka allaahu khayran jazaaka allahu khayran uu yidhaha qofkii wanaag u sameeyaba ducadii wuu ku xeel dheeraaday ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sidoo kale ereygan soomaalida ku adag ayaa dee halkan soo gelaya mahadnaqa mahadnaqa qof kastoo wax kuu sameeya waa inaad tidhaahdaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay oo axsanta ilay waad ii wanaag samaysay aad baan kugu mahadnaqayaa wanaagga aada samaysay taasoo soomaalida had iyo jeer iskaga adag inay soo jawaabaan iyo inay mahadnaqaan dabeecadda miyigiiya wax inoo diidayba haddii qofka wax la siiyo xataa waxa ku adag inu idhaha waan helay bal horta mahadnaqiibaha jooge inuu ku idhaahdo wixii aad ii soo dirtay ama hebeloo hebel aad usoo dhiibtay shib wuu aamusaya marka qofkii wuxuu isweydiinayaa bal horta mahadnaqiisu ha jooge talow ma meel dhexay ka dhacday adduunyadii talow alaabtii ma helay talow ixsaankii ma gaadhay tiibuu ka jawaabaya ha ha ha berigii waan helay khalaas intaasuu leeyahy marka dambe la weydiiyana waa inuu idhahdaa waan helay alaabta adduunkaa waan helay waad mahadsan tahay waa kuu duceeyey saasoo kale xataa aduna waxay sheegaysaa haaya in la badinayo aada u badi ilaa aada aragtay in aada qofkan isaga ah ee macruufka kuu sameeyey waktigiisii ku siiyey aqoontiisii adduunkiisii awooddiisii in aada abaal marisay abaallaawaad noqonaysa haddii kale oo ducadana hagrato waayo ducadii juwar u goosan maysa wax lacagoo iyadii kaaga baxayaa ma jira waqtiyada la ajiibay ayuunbaad leedahay allaahuma kfir lii waliwaalidaya walimucalimii walimashaaikhii waliman sanaca ilaya macruufa iyo ciddii samaysay wallahu aclam